بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد أيها الإخوان في الله وحبإذن الله جل شأنه kelmadeennu ay ku saabsan tahay towjiihaatun muhima lishabaabi alumma talooyin aada iyo aada muhiim u ah oo ku socda da-yarka da-yarta ama waxa weeyaan dhallinyarta ummadda waxaanaynu gaar ugu soo qaadanay dhallinyarta ama da-yarta waa mustaqbalkii iyo hoggaankii dalka ee berritoo leh oo haddii ay iyagu hagaagaan bulshada iyo mujtamaca khayr iyo wanaag badan ayaa loo rajaynayaa ikhwaanii fi اllaah ina shabaab alumma hum cimaadu اlummati wa jiilu اlmustaqbali wa qaadat اlqad da-yarta iyo dhallinyarta ummaddu waa udubdhaxaadka bulshadu ay ku taagan tahay waana jiilkii mustaqbalka soo socda waana madaxdii berritoo leh minhum yatakawanu binaau lummati wa minhum yanshau alculamaau walmuwajihuun iyaga ayay ka soo baxaan waxa weeyaan culimada iyo dadka dadka hogaamiye ee haga wa minhum yanshau almujaahiduuna waljunuud wa minhum yanshau asunaacu walmuxtarifuun dhallinyarta ayaa ay dhexdooda ka soo baxaan kuwa mujaahidiinta ah iyo xoogga iyo ciidanka kuwa farsamada iyo sinaacaadka yaqaano xirfadlayaasha ah dhammaan qaybahaasi halkay ka soo baxaan waa da-yarta idaa saluxuu saluxat ilumma wa idaa fasaduu fasadat ilumma haddii ay iyagu hagaagaan bulshadu way hagaagaysaa haddii ay xumaadaanna bulshadu way baaba-aysaa oo waa xumaanaysaa ikhwaanii fi illaah ina min nicam اllahi calى hada اlinsaan nicmaة اlwaqti wالzamn waliahmiyatihi aqsama allahu bih qaala subxaanah wاlcasri ina اlinsaana lafii khusrin nicamta ilaahay addoommadiisa ku galladaystay waxaa ka mid ah nicmada waqtiga iyo zamanka aynu nool lahay iyo cimriga alla wina siiyey ahmiyadda iyo muhimadda uu waqtigu leeyahay darteed ayaa ilaahay tabaaraka wa tacaala ugu dhaartay oo rabbi waxau ihi jalla sha'nuh waalcasri ina alinsaana lafii khusrin waktiga iyo zamanka ayaan ku dhaaranayaaye dadkii khasaare ayay ku sugan yihiin ila aladiina aamanuu wacamiluu asaalixaat watawaasaw bilxaqi watawaasaw biاsabr waxaa laga soo reebay uun cidda afar sifo laga helo iimaanka iyo camalka wanaagsan dacwada xaqa la isugu baaqayo iyo sabirkeeda iyo dulqaadkeeda shaahidunaa waa aliqsaam ama qasamkaas ilaahay zamankii ku dhaartay waalcasri ina alinsaana lafii khusr waxaanu ahmiyadda intaa lee ku mutaystay waktigu liannahu maxalu acmaali اlcibaad waayo waa halka acmaasha iyo aqwaasha addoommadu ay dhacayaan oo cibaadaadka iyo acmaasha waaweyn ee aynu samaynaynaa zamanka dhexdiisa ay dhacayaan fazamanu huwa maxalu acmaali اlcibaad bal caataba allahu tacaala cibaadahu cala alwaqti aladi lam yacmuruuhu bicibaadatihi yowma alqiyaamah bal ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu ku canaantay addoommadiisa kuwii wakhtigii iyo cimrigii lasoo siiyey adduunyada aan cibaadada rabbi ku camirin oo ilaahay waxau ihi jalla sha'nuh awalam nucamirkum maa yatadakaru fiihi man tadakara waja'akum nnadiir marka waxa weeyaan kuwii waktigooda aan daacada rabbi uga faa'iidaysani qoomamada iyo calaacalku u dhammaado ayaa ilaahay wuxuu ku odhanayaa jalla sha'nuh awalam nucamirkum maa yatadakaru fiihi man tadakar oo miyaanaan idin cimri siin cimri iyo muddo ruuxa waantoobaya wax qaadanayaa uu ku waantoobo miyaanaan idin soo siin jawaabtu waa haa waa laydin soo siiyey wa jaa-akum nnadiir kii idiin digayana miyaanu idiin iman rusul miyaan laydiin soo dirin kutub miyaan lagu soo dejin waxyigu miyaanu idinsoo gaadhin oo xujadu aanay idinku qumin waxaa lagu odhanayaa faduuquu famaa lilaalimiina min nasiir haddaba dhandhamiya maanta cadaabka daalimiinta wax u gargaar oo u hiiliya heli maayaane kama fi lbukhaariyi min xadiidi abi hurayra acdara allahu ila mri'in akhara ajalahu xataa ballagahu sitiina sana ilaahay waa u cudurdaaray ruux ajashiisa iyo cimrigiisa uu dib ugu dhigay ilaa lixdan jir uu gaadhsiiyey oo waxay yidhaahdeen cumriga yacnii insaankii ilaahay ugu soo halqabsadee uu leeyahay awalam nucamirkum maa yatadakaru fiihi man tadakar waa cumrigaas inuu cimri soo siiyey ilaa lixdan jir uu gaadhsiiyey idan wakhtiga iyo zamanku muhiimad aada iyo aada u weyn ayaa uu leeyahay waxaa kaloo rasuulku yidhi salى اllahu عalayhi wasalama kama fi lbukhaariyi min xadiidi bni cabaas nicmataani maqbuunu fiihima kahiiru min annaas alsixatu walfaraaq waxa uu nebigu yidhi calayhi afdal salaati wasalaam laba nicmo dadka bedidoodu waa ku khasaareen oo kamay faa'iideysan habniga waxaa loo yaqaanaa alhabnu waa ruuxu badeecaddii ama alaabtiisa markuu siiyo wixii ay goosanaysay wax ka hooseeya oo macnaha wax rakhiisa oo liita marka uu siiyo shay laga siisan lahaa kun marka uu boqol siiyo waa kabni waayo waa la dagay ama waxa weeyaan dee khidaac ayaa ku dhacay marka macnuhu waxa uu yahay wakhtigii qiimaha iyo qadarka badnaa dad fara badani way ku khasaareen oo kamay faa'iidin waa asixatu walfaraaq waa caafimaadka iyo firaaqada ama wakhtiga iyo jaaniska la haysto xasanulbasrina waxa uu yihi raximahu اllah adraktu aqwaama kanuu calىa awqaatihim ashadda minkum xirsan calىa daraahimikum wa danaaniirikum waxaan soo gaadhay dad wakhtigooda iyo zamankooda iyo cimrigooda kaga dadaal badan dadaalkaad idinku haysaan diinaarka iyo dirhamka macnaha sidaad shilimadiinna adduunyo u ilaashanaysaan eed ugu dadaalaysaan sidaasi ka badan dad waktigooda u ilaashado o ugu dadaalaan soo gaadhay baa uu yidhi xasanulbasri macnaha maanta doolarka iyo dirhamka inta la lagu dadaalayo dee intaa in ka badan inay waktigooda iyo zamankooda ku dadaali jireen ibnu mascuudna waxau yihi radia allahu canhu wa ardaah maa nadimtu calaa shayin nadamii calaa yawmin garabat shamsuh naqasa fiihi ajalii walam yazid fiihi camalii kamaan murugoon buu yidhi shay intaan ka murugooday maalin cadeedeedii ay dhacday oo ajashaydii ay nuqsaantay iyo cimrigaygii camalkaygiina aan u kordhin waayo xasanulbasri wuxuu lahaa ya bna aadam inamaa anta ayaam faidaa dahaba yowmuk dahaba bacduk ina aadamow maalmo laysu geeyuunbaa taho dee cimrigaagu maalmo isu taguunbuu ka kooban yahi maalini markay tagto dee barh ka mida cumrigaagii ayaa tegay kuna soo noqon maayo shaacirkiina waxa uu lahaa alwaqtu anfasu maa cuniita bixifdihi wa uraahu ashalu maa calayka yadiicu waktigu waa waxa ugu qaalisan ee la doonayo dadaal iyo cinaayo ilaalintiisa inaad ku bixiso waxaanan ku arkayaa buu yidhi inuu yahay waxa ugu fudud ee ku dhaafaya adoon ka faa'iideysan oon ka fara qabsan ikhwaanii fi illaah cumrunaa fi hadihi اdunyaa maxduud cumriga adduunka laynagu siiyey waa xadidan yahay waa cumri kooban oo aan dheerayn waayo nebigu salى اllahu عalayhi wasalam waxau yihi kama fi صaxiix اljaamici min xadiidi abi hurayra acmaaru ummati ma bayna sitiina ilى sabciina waaqaluhm man yajuusu dalik acmaarta ummadayda la siiyey waxay u dhaxaysaa lixdan ilaa toddobaatan in yar baana dhaafta muddadaas macnaha nebigu waxa uu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam cumrulghaalibka ummaddiisu cumriga ugu fara badan yacni waa la dhaafi karaa oo boqoliyo in ka badanba ruuxu waa jiri karaa laakiin cumrulghaalibka ummaddiisu u badan tahay inuu yahay lixdan ilaa toddobaatan waa muddo kooban oo aan dheerayn laakiin aada iyo aada ay munaasab u tahay in lagaga faa'iidaysto ilaahay taacadiisa iyo cibaadadiisa walaalayaal الإنسان في حياته وعمره يمر بأربعة مراحل ruuxu noloshiisa iyo cimrigiisa afar marxaladood buu maraa marxalatu طufuula marxaladda caruurnimada marka ay hooyadaa ku dhasho laga bilaabo ilaa shan iyo toban jirka waa marxalatu طufuula ilmo yaroo korayaa tahay marxaladda labaadna waa marxalatu shabaab marxaladda dhallinyarnimo waa laga bilaabo qaangaadhkaaga shan iyo toban jir ilaa intaad afartan gaadhayso shan iyo labaatankaa sannadood waa markaad ugu cudud iyo awood iyo nashaad iyo xarako badan tahay marxalatu lkuhuula marxaladda la yidhaahdo garhmadoobaha waa afartanka laga bilaabo ilaa lixdanka marxalatu shaykhuukha marxaladda gabowga iyo da-da ruuxu marka uu gaboobo waa lixdanka laga bilaabo ilaa wixii ka dambeeya haddaba ikhwaani fi اllah ahamu marxalaة min hadihi اlmaraaxil hiya marxalaة الshabaab wa hiya marxalaة اlquwati wاnnashaaط haddaba maraaxisha afarta ah marxaladda ugu mudan uguna muhiimsani waa marxaladda dhallinyarnimada iyo marxalaة الshabaab waana marxaladda awoodda iyo nashaadka iyo tamarta badani ruuxa ay ku jirto wa hadihi اlquwa laabudda an ta'khuda dowraha fi lcamal awoodda iyo tamarta dhallinyarta ku jirtaa waxaa lagama maarmaan ah inay kaalinteeda ka qaadato camalka iyo waxqabadka laakiin ima fi اlkhayri wa ima fi اshar waa lagama maarmaan in awooddan iyo tamartani meel aanay taagnaanayn oo wuxuunaad ku tallaabsanayso laakiin dee ama khayr bay ka shaqaynaysaa ama sharka ciyaadan biاllah cumrigaas ama marxaladda marxalatu shabaab ee aynu soo tilmaanay inay tahay khamsatun wa cishruuna caaman shan iyo labaatanka sannadood eed ugu awoodaya itaal roon tahay waa markaad qaan gaadho shan iyo toban jirka ilaa afartanka aada gaadhayso afartan maalintaad gaadho fa idaa balagta arbaciina sana takaamalat quwatuka alcaqliyatu waalbadaniya wa hada sinu lwaxy maalintaad afartanka gasho waxaa dhammaystirantay awooddaadii jidh ahaaneed iyo tii caqliba oo wax kuu soo socdaa ma jiro waxaa intaa ka dambeeya waa inaad hoosu noqoto idaa tama shay-u badaa naqsu shaygu halka ugu sarraysa markuu gaadho waxaa laga eegaa waa inuu hoos u noqdo uun insaankuna marxaladda awooddiisu ay taam noqotay marka uu gaadho waxa ka dambeeya waa in awooddiisii ay daciifto waa in dhabarkiisii soo qalloocsamo waa in wax fara badan oo tamar iyo awoodu lahaa ay isdhinto da-daa afartankuna waa da-dii ambiyada loogu waxyoon jiray ee nebi moxamedna sala allahu calayhi wasalam waxyigu ugu yimid sirta iyo sababta ku jirtaana waxay tahay waa wakhtiga ruuxu taam noqda ee wax hadhay aanu jirin walidaalik ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala nebi muuse isagoo ka warramaya waxa uu yidhi wlama balaga ashuddahu wastawaa aataynaahu xukma wacilmaa wakadalika najzi lmuxsiniin walamaa balaga ashuddah muuse markuu gaadhay ad adaygiisii wastawaa ee uu taam noqday ee uu dhammaystirmay aataynaahu xukman wacilmaa ayaanu xukum iyo cilmi siinoo u waxyoonnay wakadalika najzi lmuxsiniin sidaasoo kale ayaa kuwa samafalayaashee wanaag iyo ixsaanka sameeya anu khayr iyo wanaag ugu abaalinaa cabdiraxmaan naasir asicdi waxa uu yihi ashuddahu ay min alquwati wاlcaqli wاllubi wadalika naxwu arbaciina sanati fi اlgaalib ad adaygiisa macnaha xagga awoodda iyo caqliga iyo garashada waana ilaa afartan jir sida haalibka ah walaalayaal haddaba marxaladda dhallinyarta ee marxalatu shabaab waa afarta marxaladood ta u mudan ee ugu muhiimsan si aynu hore u tilmaanay ahmiyadda ay leedahay darteed ayaa nebigu salى اllahu عalayhi wasalam waxau yihi kama fi صaxiixayni min xadiidi abi hurayra sabcatun yudiluhum اllahu fii dilihi ywma laa dila ilaa diluh waxaa toddobadaa ka mid ahaa washaabu nashaأa fii cibaadati rabbi waxa uu rasuulku tilmaamay maalinta qiyaamaha ee bacadka iyo bannaanka la taagan yahay ee kurbada iyo dhibku uu farabato toddoba qolo ayaan iyagu rafaadka iyo dhididka iyo kulaylka cadeedda aan warba u hayn oo ilaahay subxaanahu wa tacaala u hadhaynaya toddobadaas waxaa ka mid ah nin dhallinyaro ah oo ku soo barbaaray oo ku soo kacaamay ilaahay subxaanahu wa tacaala cibaadadiisa waxa uu makaanadaa ku helay waayo wakhtiga dhallinyarnimadu waa xilliga aada ugu nugushahay shahawaadka iyo shubuhaadkaba waa xilliga naftu ay ugu hanqaltaag badan tahay xumaanta iyo xaaraanta inay ku dhacdo waa xilliga yacni waxa weeyaan shahawaadka iyo waxyaabaha macaasida kuugu yeedhaya ay dhinac walba kaaga xeersan yihiin marxaladdaas ruuxa badbaaday ee ilaahay daacadiisa iyo dikrigiisa daa'imay ilaahay wuxuu ku abaalmariyey maalintaa qiyaame toddobadaa loo hadhaynayo inuu ka mid noqdo dhallinyarnimadu ahmiyadda ay leedahay ilaahay waa ka ku xusay fii kitaabihi alkariim asxaabu lkahf oo kuwii diintooda iyagoo la cararaya oo shirkiga iyo gaalnimada kala hijroonaya qoomkoodii ka tegee ka hijroodee godka galay waxaa ilaahay uu yidhi innahum fidyatun aamanuu birabbihim wasidnaahum hudaa waxay ahaayeen dhallinyar rabbigood rumeeyey ilaahayna waxa uu u kordhiyey hanuun iyo hidaayo ahmiyatu shabaab haddii la toosnaado waxa kuugu daliila inay ka mid tahay ruuxa dhallinyarta ee daacada iyo cibaadada ku soo barbaaray waalidkiisii markuu ka horeeyo waxyaabaha waalidku ku intifaaco iska dhaaf nolosha ee dhimashadiisa dabadeed waxaa ka mid a dee ilmo wanaagsan oo uu ka tegey oo saxiixeynka waxaa ku sugan xadiidu abi hurayra inuu nabigu yihi salى اllahu عalayhi wasalam إida maata bnu aadam inqaطca camaluhu ila min halaaث waxaa ka mid ah aw waladin saalixin yadcuu lah in aadan marka uu dhinto camalkiisii waa go-ayaa saddex midkood mooyaane waxaa ka mid ah ilmo wanaagsan oo usoo duceeya adduunka adduu kaga tegey ahmiyadda ay marxaladani leedahay darteed ayaa nabigu sala allahu calayhi wasalam uu tilmaamay qiyaamaha marka cumriga caam ahaan laysku weydiiyo si gaara marxaladii dhallinyarnimo in laysku weydiinayo hadda cumriga laysweydiiyey ayay dhallinyarnimaduna ka mid taho waa lasoo maray laakiin maadaama ay ugu mudan tahoy muhiim tahay si caama markii laysku su-aalay kadib ayaa si gaarana dhallinyarnimada waxaad kusoo dhammaysatay lagu su-aalayaa oo nabigu sala allahu calayhi wasalam waxau yihi kama fii sunani tirmidi min xadiidi abi barsata alaslami wa huwa fii saxiixi اljaamici lilimaami اlalbani calayhi raxmat اllah waxa uu nabigu yihi laa tazaalu qadama cabdin yowma alqiyaamati xataa yus'ala can arbac addoonka maalinta qiyaame lugihiisu ka zuuli maayaan halkay istaagaan ilaa afar arrimood la weydiiyo waxaa ka mid ahaa can cumrihi fima afnaah cumrigii adduunyada lagu soo siiyey ilaa la su-aalo wuxuu ku soo dhammaystay wa can shabaabihi fiima ablaah waxaa kaloo la su-aalayaa dhallinyarnimadii la soo siiye wakhtiguu ugu awoodayay itaalka roonaa wuxuu ku soo baaliyeeye uu ku soo qaatay waayo dhallinyarnimadu waa wakhti cudud iyo awood badan iyo tamar badan ilaahay ku siiyey maxaad ku soo dhammaysay awooddaadii iyo nashaadkaagi iyo firfircoonidaadii ma allaad ku caabuday mise waabad ku caasiday ahmiyadda ay marxaladani leedahay darteed ayaa nebigu sala allahu calayhi wasalam in fara badan oo talooyinkiisa ka mid ah dhallinyarta uu ku gaar yeeli jiray ahmiyadda dhallinyarnimada iyo cumriga layna siiye aynu tilmaanay kadib waxaan waxoogaa kelimaad ka odhanayaa maadaama cumrigu caam ahaanuu muhiim u yahay cumriga adduunka laynagu siiyey gaar ahaanna marxaladda dhallinyarnimadu ay ugu sii muhiimsan tahay bal inaynu waxoogaa tawjiihaad iyo talooyin aan waxa weeyaan da-yarta siino innagoo ka soo dheeganayna ilaahay kitaabkiisa iyo sunnada nebiga sala allahu calayhi wasalam waxaa tawjiiha ugu horeeyaa uu yahay ee dhallinyarta iyo da-yarta dalka aan kula dardaarmayo musaaxabatu alakhyaari wa mujaanabatu alashraar inay la saaxiibaan oo ay la socdaan dhallinyartu dadka wanaagsan kana dheeraadaan oo ay ka fogaadaan dadka xunxun almar-u calaa diini khaliili ruuxu waxa uu la diiniyo dhaqan yahay saaxiibka uu la socdo waطuyuuru calaa ashkaalihaa taqacu shimbiruhuna dee shimbirba shimbirkiisa ayuu la duulaa siday soomaaliduba tidhaahdo wasaaxibu saaxib waxaa xikmad carabigina ay tidhaahdaa asaaxib saaxibun yacni ka hore waa bisaad ka dambana waa bisiin macnuhuna waxa uu yahay asaaxib ruuxa saaxiibka ee qofka la socdaa saaxib waa min asaxbi wuu soo jiidanayaa asaaxibu saaxibun yacni saaxiibku saaxiibka wuu soo jiidanayaa oo kh- ahlu khayr hadduu yahayna khayrkuu ku soo jiidanayaa ahlu shar hadduu yahayna dee sharkuu ku soo jiidanayaa waman jaalasa jaalas ruuxuna cidda uu la mijliso ee uu la fadhiisto uu la dhaqmo ayuu la jinsiya la nooc yahay shaacirkii xakiimkaana waxa uu yidhi can ilmari laa tasal wasal can qariinihi fakulu qariinin bilmuqaarini yaqtadii ruuxaa weydiinaha odhan hebel siduu yahay wasal can qariinihi laakiin yuu la socdaa dheh yuu la saaxiib yahay waayo saaxiib walba saaxiibka uu la socdo ayuu la nooc yahay iyo la jinsi إida kunta fii qowmi fasaaxib khiyaarahum walaa tasxab ilarda fatardaa maca aradaa dad haddaad la joogto kooda ugu wanaagsan saaxiib ka dhigo oo ha raacinka u liita si aanad ula halaagsamin waayo ruux walba dee halkuu u socduun buu ku geynayaa rasuulkuna slى الlaهu عalayه waslm waxau yihi kama fi اlmusnadi wالsunani min xadiiثi abi hurayra almarءu عalى diini khaliilihi falyandur axadukum man yukhaalil ruuxu waxa uu la diin iyo dhaqan yahay cidda uu la saaxiibka yahay ee ruuxu ha ka fiirsado ha ka fekero oo ha iska eego cidda uu saaxiib ka dhiganayo fii sunani abi daawuudna waxaa ku sugan min xadiiثi anas bni malik مثل الجليس الصالح والجليس الsوء kaxاamل المiسki وanاaفk الkiir saaxiibka wanaagsan ee lala fadhiista ee lala dhaqmo iyo saaxiibka xun ee lala fadhiista ee lala dhaqmo waxaa labadaa mahalkooda iyo tusaalahoodu uu yahay tusaale marka la isugu soo qaato sidii nin miski sito oo iibinaya iyo ninka biraha garaacee tumaalkee buufimada afuufaya yaعni birta uu tumayo waxa weeyaan alkiir waa buufimadaa uu ku shidayo si birtu markay caddaato dee waxa weeyaan uu tumo u garaaco markaa kaa buufimadaas dabka ku afuufaya birta uu tumayo iyo kaa miskiga waa cadarka nooca ugu udgoone xambaarsanee sidee iibinaya labadaasoo kale isku yihi waxa uu yihi faxaamilu lmiski ima ima an yuxdiyak wa ima an tabtaaca minhu wima an tajida minhu riixan ayiba waxa uu nabigu yihi salى اllahu alayhi wasalam kaa miskiga sita ee iibinaya ama wuu ku siin ama waad ka iibsan ama udgoon wanaagsan baabad ka urinoo wuu kuu marin wa naafiku lkiir kaase waxa weeyaan dabka buufimadaa ku afuufaya ima an yuxriqa hiyaabak imaa inuu marada kaa gubo oo dabkaa uu afuufayo dhambeeli intay ka soo duusho maradaadii ay ku dhacday gubataba wa ima an tajida minhu riixan khabiisa iyo inaad ka heshood ka uriso ur qarhmuun oo aada dhibsato labadaa waa miduun nebigu sala allahu calayhi wasalam waxa uu ku kala tilmaamay xaamilu lmiski wanaafiku lkiir alsaalixu waalaalix kii wanaagsanaa iyo kii xumaa ka wanaagsani ama khayr baad ka maqli ama khayr buu kuu sheegi ama meel khayr lagu hayuu ku geyn ilaa nin walba wuxuu ka shaqeeyo unbuu sameeyaaye laakiin saaxiibka xumi ama kelmad xun baad ka maqli ama waxa weeyaan kelmad xun meel lagu hayuu ku geyn ama dhibaato kaluunbaa kaa soo gaadhi ilaa nin walba dee wixii uu hayuunbaa laga helaa qofku waxaan u hayn lagama helo faaqidu shayi laa yucطiih waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ku yidhi fii kitaabihi اlkariim alakhilaau ywmaidin bacduhum libacdin caduw ila almuttaqiin kuwii saaxiib hoosaadka ahaa khaliil waa kuwa nafta iyo maalka isu bixiya ee maxabadoodu qalbiga ay degtaa la yidhaahdaa waa alakhilaa yacni saaxiib iyo rafiiq way ka xeel dheerta kuwii sidaa isku ahaa maalinta qiyaame barhkooda barhka kale coldaahii go-ay buu ku noqonayaa ila almuttaqiin kuwii ilaahay ka cabsan jiray mooyaane oo kuwii iyagu cabsida alle ku walaaloobee ku saaxiibay col maahe sidii bay saaxiib u yihiin cabdiraxmaan naasir asicdi waxa uu yidhi lianna khullatahum wa maxabbatahum fi dunya ligayri اllah faاnqalabat yowma alqiyaamati cadaawa kuwii adduunyada iyo xumaanta iyo shahawaadka ku saaxiibay maadaama saaxiibtinimadoodi iyo kalgacalkoodii adduunyo ilaahay kayrkii uu ahaa oo ilaahay dartii aanu ahayn iyo diintiisa iyo daacadiisa waxay saaxiibtinimadii adduunyadu isku rogtay aakhiro markii la tegey cadaawad iyo nacaybsho barhba barhka kale uu nacdalaayo waxa uu sheekhu yidhi ila almuttaqiin laakiin waxaa kuwaa ka duwan kuwii cabsida alleh ku saaxiibe ee ku rafiiqay waxau ihi faina maxabatahum taduumu watatasilu bidawaami man kaanat ilmaxabatu liajlih waayo kuwa muttaqiinta ah kalgacalkoodu waa daa'imayaa waanu xidhiidhayaa daa'imidda uu daa'imayo allihii dartii ay isku jeclaadeen wamaa kaana lilaahi daama watasal wamaa kaana ligayrihi zaala wanqaac waxa ilaahay dartii loo sameeyaa wuu daa'imaa ee ma duugoobo laakiin ilaahay kayrkii wixii loo sameeyaa ma daa'imayo ee waa dhammaanaya marka maadaama kuwani alle dartii ay isku jeclaadeen oo ku saaxiibeen dee ilaahay waa daa'imayaa xayun baaqin laa yamuut dawaamkaa uu daa'imayo ayaa wixii isaga dartii loo sameeyeyna uu daa'im u yihi laakiin ilaahay kayrkii wixii loo sameeyey dee kayrullah ma baaqi noqonayaana waa baaba'ayaan kullu man calayhaa faan wayabqa wajhu rabbika duljalaali walikraam wixii ilaahay kayrkii loo sameeyeyba sida kayrullah aanu u baaqi noqonayn ayaan waxaasina u baaqi noqonayn waxaa kaloo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu yidhi wayowma yacadu الظaalimu calىa yadayh yaquulu ya laytani اtakhadtu maca arasuuli sabiila ya waylataa laytanii lam atakid fulana khaliila laqad adalanii can اdikri bacda id jaaanii wa kana ashayطaanu lilinsaani khaduula waxau rabbi yidhi waxaad xustaa nebi allow dadkana aada xasuusisaa yowma yacadu الظaalimu calىa yadayh maalinta daalimkii labadiisa gacmoodba uu qaniinayo afka uu isugu geynayo waxaynu naqaanaa adduunyada ruuxa arrin culusi markay ku timaado farta ayuu dhexda ka qaniinaa laakiin aakhiro arrinka yaallaa culayska uu leeyahay dartii ayaa far iyo laba toona qaniini maayee labada gacmoodba afkuu isugu geynaya markaasuu ku cataabayaa oo ku calaacalayaa yaa laytani ittakhadtu maca arasuuli sabiila alla hoogayga iyo qoomamadayda iyo shallaytadayda eh miyaan rasuulkii ilaahay waddadiisii waddo ka yeesho oon rasuulka ilaahay raaco yaa waylataa laytanii lam attakhid fulaanan khaliila waxa uu ku calaacalaya oo odhanayaa qoomamadayda iyo shallaytadayda eh maxaa hebel i raacinayay hebel saaxiib iiga dhigay waa saaxiibkii xumaa ee xumaanta iyo xaaraanta u horseeday ee halaagay kaa maxaa i raaciyay buu odhanaya laqad adalanii cani dikri bacda id jaaanii saaxiibkaa xumi wuxuu iga lumiye oo iga hor joogsaday hanoonkii intuu ii yimid kadib wa kaana ashayطaanu lilinsaani khaduula waxaanu shaydaanku ahaaday mid insaanka lugoynaya oo guuldarro iyo xumaan iyo halaag u horseedaya walaalayaal waxaa markaa tawjiiha koobaad u yahay ayuha shaabu lmuslim nin yahow dhallinyarada ah iyo hablaha dhallinyarada aba dhallinyar rag iyo dumarba saaxiib xun iska ilaaliya waayo imisaa inan wanaagsan inan xumi jar uga tallaabsaday imisaa inan wanaagsan tu xumi ay wadda waxa weeyaan xumaan u horseeday waxaa la yidhaahdaa waddat izaaniya an low zanat innisaau jamiica yacni waa xikmad waa mathal gabadha zaaniyadii waxay jeceshahay haweenkao dhammi inay wada zinaystaan waayo iyadu hadday xumaatay dee in la wada xumaaday rabtaa waa sidaas oo kale rag iyo dumarba ruuxa xumi in lala xumaaduu doonayaa altawjiih athaani talada labaad alibticaadu can الzina wa asbaabiha waa in laga dheeraado zinada iyo sababaha keena zinada waayo wax walba hordhac iyo muqadimaad ayuu leeyahay haddaad fudaydsato laga yaabo inaad dee hadafkii ama meeshii weyneydna gaadho marka waa in laga dheeraado wax allo wixii fawaaxish iyo dhaqan xumo ah hadday zina tahay hadday liwaa tahay iyo hadday xumaan kala tahayba أkرج الحاakم والبyhقي عن بن عabاs والxadيiث في السiلسiلة أن النبي صلى الله عليه وسلم qاaل yا شhباب qريش احفظوا فروجكم لا تزنوا أlا maن xفظ فرجه فlh الجنة waxa uu نبي mحamed yihi عaليهi أفضل الصلاaةi وaسلاaم daأyartii iyo dhalinyartii ummadda isagoo la talinaya dhalinyartii quraysheeday اxfaduu فروuجaكم xubnihiina taranka ilaashada oo xumaanta ka xakameeya laa taznuu ha zinaysanina alaa man xafida farjahu falahu اljanna waxa uu nebigu yihi salى اllahu عalayhi wasalam war hooyay baraaruga oo soo jeedsada ruuxa xubintiisa taranka ilaashada ee xumaan iyo xaaraan ka dhowraa jannuu abaalmarinuu helayaa waana halka aynu wada hiigsanayno waxaanuu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku yidhi fi kitaabihi اlkariim walaa taqrabu الzina inahu kana faaxishaة wasaءa sabiila walaa taqrabu الzina zinada ha u dhowaanina agteeda ha marina waxay tusinaysaa aayaddu dee wax walba inuu yacni waxyaabo usoo dhowo agagaarkiisa yaallaa inay jiraan marka waxaa lagu leeyahay ha zinaysanina lama odhan waxaa ka xeel dheer laa tasnuu laa taqrabu agteedaba ha marina oo iyada iyo wixii sabababa ka dheeraada ilaahay wuxuu yihi markaa walaa taqrabu zina war zinada ha u dhowaanina iyada iyo wixii keensadaba ka dheeraadoo ha u dhowaanina inahu kaana faaxisha ficilkaa zinadu wuxuu ahaaday fool xumo waa wax fool xun wax la qurxisoo la wanaajista ma aha wasaaa sabiila wada la marana iyadaa ugu xumaansha badan ciyaada biاllah cabdiraxmaan naasir الsicdi fii tafsiiri hadihi اlaaya waxa uu yidhi wالnahyu can qurbaanihi ablagu min الnahyi can mujaradi ficlih diidista laysu diiday zinada in loo dhowaadaa way ka xeel dheer tahay diidista laysku diida in la sameeyo oo keliya oo macnaha ha zinaysanina waxa ka xeel dheer oo ka adag ha u dhowaanina waxa uu sheekhu yidhi لأنa ذلika yشhmل النahي عan جamيiعi مqadimaatihi wa dawaaciih waayo haw dhowaanina waxay koobsanaysaa diidis laysu diiday wax allo wixii hordhac u ahaa ee ugu yeedhaya dadka zinada ee sababayey faإna man xaama xawla الxmaa yuushiku an yaqaca فiih waayo seeraha hareerihiisa qofka ku wareega ama xoolaha ku daajiya dee mar unbuu ku dhexdhacaya marka haw dhowaanina macnaheedu waxay tahay seeraha zinada iska ilaaliya oo iska dhaaf inaad ku dhacdaane agteedaba ha marina khusuusan hada alamr aladi fii kahiiri min annufuusi aqwى daacin ilayh waxa uu sheekhu yihi waayo qofka dee shaygaa seerihiisa yani hareerihiisa ku wareegay ku dhowaadaa wuxuu u dhow yahay inuu ku dhex dhaco mar haddaad ag warwareegto dee adoo bartanka ugu dhacun baad arkaysa wuxuu yidhi gaar ahaan arrinkaa zinada ee in badanoo nufuusta ka mida ay ku sugan tahay yacni waxa weeyaan si weyn inay naftu ugu yeedhanayso oo ay doonayso ficilkaa xun oo macnaha nufuustu dee haddaan iimaanka iyo diinta iyo daacadu aanay xakamayn dee naftu shahwatu zinaa way u iilanaysaa wa wasafa allahu الzinaa wa qubxahu biannahu kaana faaxisha waxaa ilaahay ku tilmaamay zinada iyo foolxumadeedii kaana faaxisha fuxshi baa lagu sheegay ay inamaa yustafxashu fi اsharci wاlcaqli wاlfiطr waxaa lagu foolxumaystaa oo zinadu foolxumo ku tahay sharciga alla soo dejiyey iyo caqliga caafimaadka qaba iyo abuurka dadka ku beeran alfitra saliima waayo dadku yacni diin jacayl iyo fidro wanaagsan bay ku dhashaan ee marka waxa weeyaan qofkii uu barbaaro ayaa ama fidradii ku jirtay uu ku soconaya ama uu ka baydhaya oo sharka iyo xumaantu waa taari waa wax qofka ku soo dariyo oo saamayn dibadeed kaga yacni xagga dibadda waa saamayn kaga imanaysa laakiin islaamnimo iyo istiqaamo iyo toosnaan baa asal u ah insaanka maa min mawluudin ilaa wayuuladu cala alfitra faabawaahu yuhawidaanihi aw yumaji aw yunasiraanihi aw yumajisaanihi yacni ma jiro dee mawluud iyo ilmo la dhalaa ilaa waxaa lagu dhalaa fidrada iyo toosnaanta iyo diin jacaylka laakiin labadiisii waalid aabbihii iyo hooyadii ayuunbaa ama yahuudi ka dhiga ama kiristan ka dhiga ama dabcaabud lama odhan aw yumaslimaanihi ama islaam ka dhiga waayo islaamnimada iyo diin jacaylku waatuu ku dhashay fitrat allahi alatii fatara annaasa calayha laakiin waxaan kalaa taari ah yahuudiyada iyo nasraaniyada iyo majuusiyada waxa uu yihi markaa waa wax la fool xumaysanaya zinadu xagga caqliga iyo sharciga iyo abuurka dadka ku beeranba waa litadamunihi tajaru'a cala alxurmati fii xaqi اllahi wa xaqi اlmar'ati wa xaqi ahliha aw zawjiha waayo waxay zinadu keensanaysaa dhiirashada lagu dhiiraday waxa weeyaan xurmadii iyo wixii laysu diiday lagu dhiiraday lagu xadgudbay ilaahay xaqiisii baa lagu xadgudbay waayo waa xarimay rabbi xaqii haweeneyda ayaa lagu xadgudbay waayo sharafteedii baa la baabi'iyey xaqii ehelkeeda ama zawjkeeda ayaa lagu xadgudbay wa ifsaadi alfiraash waاkhtilaaط اlansaab wagayri dalika min almafaasid furaashkii iyo gogashii ayaa baaba'aysa nasabkii dadka ayaa isdhex gelaya mafaasid tiro badan ayaa ka dhalanaysa wasa'a sabiila ay bi'sa asabiilu sabiilu man tajara'a calaa hada dambi calaa hada adanbi alcadiim wadda la maro waxa ugu xumaansho badan ruuxa ku dhiirada dembigaa culayska badan ciyaadan biاllaah waxaa kaloo allahu yidhi subxaanah wاladiina laa yadcuuna maca allahi ilaaha aakhar walaa yaqtuluuna الnafsa alatii xarama allahu ila biاlxaq walaa yaznuun ilaahay markuu tilmaamayey sifaadka iyo tilmaamaha addoommada wanaagsani ay leeyihiin cibaad الraxmaan waxa uu rabbi ku sheegay inay yihiin aladiina laa yadcuuna maca allahi ilaaha aakhar waa kuwa ilaahay aan la caabudin macbuud kale ee allah cibaadada u badhax tira cid kalena aan la wadaajin walaa yaqtuluuna الnafsa alatii xarama allahu ilaa biاlxaq waa kuwa nafta aan dilin ilaahay uu xarimay in la dilo xaq mooye si kale aan ku dilin macnaha naftii in naf kale loo goynayo ama qofkii uu ridoobo xaddu ridda laga jarayo ama qof reer lahaa oo gogol dhaaf sameeyey yacni arrimaha ay islaamka uu baneeyey nafta in lagu gooyo mooyaane si kale aan ku goynayn ila ilaa bilxaq marbay xaq tahay in la gooyo iyadoo cidda goynaysee oofinaysae fulinaysaa ay tahay xaakimka muslimka ah ee talada ummadda haya oo ruux kastoo shaarica jooga aanu xadka iyo xukumka oofinayn ashaahidu min alaaya walaa yaznuun cibaad araxmaan ma zinaystaan oo sifadooda zina ka mid ma aha wa fi saxiixayni min xadiidi abi hurayra ana nabiya salى allahu alayhi wasalama qaal laa yazni zani xiina yazni wa huwa mu'min ruuxa zaanigii xilliga uu zinaysanaya ma zinaysta isagoo mu'min ah macnaheedu waxa ay tahay sida culimada muxaqiqiintu ay ku fasireen ay wahuwa kaamilu liimaan wuu gaaloobay ma aha oo caqiidada ahlusunna waljamaaca yacni waxa weeyi inaan kabaa'irta lagu gaaloobin qofku dunuubta waaweyn ee uu sameeyo ee kufriga iyo shirkiga ka hoosaysa hadday zino tahay hadday xaditaan tahay hadday khamro tahay yacni kabaa'irtaas dee laguma gaaloobo haddaanu xalaashan laakiin iimaankii baa ku nuqsaamo hoos ugu dhaca oo kamaalkii iimaanka ayaa kala dhinmaya macnuhu markaa waxa uu yahay dee ruuxa zaanigii xilliga uu zinaysanayo mu'min kaamila ma aha iimaankiisi waa dhaawacmay oo hadduu dhammaystiran yahay kumaba dhiiradeen inuu zinaysto shaacirkii waxa uu lahaa cifuu tacifu nisa nisaa'ukum fi lmaxrami watajannabuu maa laa yaliiqu bimuslimin ina zinaa daynun idaa aqradtahu kaana alwafaa min ahli beytika faclamii waxa uu lahaa war dhowrsoonaada haweenkiinuna way dhowrsoonaane waxaa macruufa waaqica oo la yaqaanaa ninku hadduu dhowrsoonaan waayo dee gabadhiisuna waxaa laga yaabaa iyaduna inay iska baxdo qofka dee ilaahay ka cabsanaya alla kacabsigaa xakamaynaya laakiin inta faraha badan leh ninkii hadduu leexdo gabadhiina way iska leexanaysa waxay odhanaysaa adiguna suuqaaga gal shaacirkaasi markaa wuxuu lahaa war dhowrsoonaada haweenkiinuna way dhowrsoonaane walaashaa aday ku eeganaysaa ay kugu dayanaysaa ooridaadu aday ku eeganaysaa yacni waxa weeyaan raggu dee waa tusaale iyo qudwa marka dhowrsoonaada haweenkiinuna ha dhowrsoonaadaane iskana ilaaliya waxaan ruuxa muslimkaa laa'iqa u ahayn eanu cunamin waxa uu yidhi ina zinaa daynun idaa aqradtahu kaana alwafaa min ahli beytika faclami zinadu waa dayn aad daynsatay haddaad cid amaahiso waxaad ogaataa halka laga oofinaye amaahdaa laga qaadanaya waa ehelkaaga arrintaasina waa shay waaqicoo macruuf ah yacni aljazaau min jinsi alcamal dadka sharaftooda haddaad ku xadgudubtay taadaa lagu xadgudbi adoo reerle haddaad xadgudubtay waxaa laga yaabaa reerkaaga in laguu soo xadgudbo adoo dhallinyar ah waxa weeyaan inan muslimada haddaad xumayso walaashaa in laga jaraa laga yaabaa yacni had iyo jeer zinadu waa dayn aad dhigatay oo adiga lagaa jarayo ubadkaaga iyo ooridaada iyo ehelkaaga ay ka go-an tahay waa wax kugu maqan gooray noqotaba walaalayaal haddaba zinadu hadday dhibkaas iyo foolxumadaa leedahay waxaa munaasab ah wixii sabab u noqon kara in laga dheeraado o laga fogaado wax alla wixii sabab u noqon kara asbaabta zinada waxaa ka mid a kow annadaru lmuxaram daymada iyo aragga muxaramka ah ee wax lagaa xarimay indhahaagii ilaahay ku siiye aada ku eegeyso waa asbaabta ugu muhiimsan ee zinada sababa muxaramaadka la daawanayo ee la eegaya indhaha lagu fasaxay idaa calimnaa khutuurata الzinaa falaa budda ana likuli shayin asbaab faxataa naxdara min alwuquuci fi اlfaaxisha yajibu calayna alxadaru min tilka alasbaab وسد جميع الطرق المؤدية إليها لأن الله إذا حرم شيئا حرم جميع الوسائل المؤدية إليه فالوسائل لها أحكام الغايات وكل ما أدى إلى حرام فهو حرام haddii aynu aqoonsanay khatarta iyo foolxumada zinadu ay leedahay dee shay walba sabab buu leeyahy si aynaan zinada ugu dhicin sababteeda waa inaynu ka fogaanno oo aynu ka dheeraanno oo wasaa-isha keensanaysa zino oo dhan aynu ka fogaanno waayo ilaahay markuu shay xarimo waddooyinka shaygaa galo oo dhanna wuu awdaa oo wuu xarimaa shay haddii la xarimo waddo kastoo xaaraantaa u gashoo tagtana waa la awdaa waa la xarimaa waa sado daraayic waayo wax kastoo waddo kastoo xaaraanta tagtaa iyaduna waa xaaraan oo wasaa-ishu laha axkaamu lghaayaat oo haayadii siday xaaraan u tahay waddada iyo wasiilada ku gaadhsiisaana waa muxaram waalwiqaayatu khayru min alcilaaj ka hortagga ayaana daaweynta dambe ka wanaagsan oo marka balaayadu kugu dhacday iyo ficilka foosha xunli inaad tidhaahdo waxa weeyaan iska dawe oo ka toobadkeen oo naftaada ka soo celi waxa ka sahlan marka horeba waddada tegaysa inaad iska awdo oo daadka aada iska moosto والإنسان كما يزني بفرجه كذلك يزني بسائر جوارحه وإن تفاوتت الزنا ruuxu sida uu xubintiisa taranka ugu zinaysto ayaa xubnaha kalena uu ugu zinaysanaya walow zinadu haba kala cuslaato فالإنسان يزني بسمعه وبصره وبطشه ومشيه وبكلامه ونحو ذلك ruuxu yacnii dhegihiisa ayuu ku zinaysanayaa oo indhaha ayuu ka zinaysanayaa oo gacmaha ayuu ka zinaysanayaa oo lugaha ayuu ka zinaysanayaa oo hadalka ayuu ku zinaysanayaa fa haadihi aljawaarix hiya bariidu الzinaa wa akhtaruha الnadar xubnuhu waa biriishkii looga tallaabayay zinadee lagu sii marayay indhahan iyo dhagahan iyo carabkan iyo gacmahan iyo luguhu waa biriishkii looga tallaabayey zinada ee haddii la maro dee halka lagu dhacaya ay tahay halaagii zinada waxaana waddooyinkaa loo mara zinada ugu daran aragga xaaraanta ah صaxiixaynkana waxaa ku sugan xadiiثu abi hurayra inuu nebigu yihi slى الlahu عalayhi wasalam kutiba calى bni aadama nasiibhu min الzina mudrikun dalika laa maxaala in aadam waxaa loo qoray waxaa lagu qoro marnaba aanu seegayn oo aanu dhaafayn dheeftiisa zinada uu ku leeyahay inuu ku dhaco waa haleelayaa oo marnaba taasi gafi maayo falcaynaani zinahuma الnadr labada indhood zinadoodu waa inaad xaaraanta ku eegto tiifiyada iyo moobilada iyo balaayada la daawado indhahaaga inaad ku fasaxdo indhihii baad ka sinaysanaysa waxau rasuulku yidhi salى اllahu عalayhi wasalam wاludunaani zinaahuma اlistimaac labada dhagood zinadooduna waa dhegaysiga xaaraanta heesaha iyo muusikada iyo kalaamka baatilka ah inaad dhagahaaga ku dhegaysataa dhagahaad ka zinaysatay wاllisaanu zinaahu اlkalaam carabka zinadiisuna waa hadalka xaaraanta ah xumaanta iyo xaaraanta inaad ku hadashaa carabkii baad ka zinaysatay walyadu zinaaha albadshu gacanta zinadeeduna waa xaaraanta inaad ku qabato waarijlu zinaaha alkhutaa lugta zinadeeduna xaaraanta waa inaad ugu socoto waalqalbu yahwa wayatamanaa wayusadiqu dalika alfarju aw yukadibu markaad xaaraantii eegto eed dhegaysato eed ku hadasho eed qabato eed u socoto qalbigii waa doonayaa allah ilaahay wuxuu doonayaa faaxishadii foosha xumayd inuu ficil ahaan u sameeyo qalbigii arrintaa waa doonayaa xubintii tarankuna ama way rumaynaysaa oo balaayadii weyneyd baa dhacaysa ciyaadan billaah ama way beeninaysaa oo balaayadu way baaqanaysaa labadaa mid un bay noqon laakiin marka xubnahan lasoo maro ee qalbigii uu tamaniyo xaalku wuxuu taagan yahay markaa xubintii taranka alfarj marka haddii zinadii dhacdo dee waa rumeeyey haddii ay baaqatana way baaqatay walaalayaal xadiidka rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuxuu ku tilmaamay dee zinadu intaanay dhicin waddooyin loo maraa inay jirto waddooyinkaa loo marayaana waa xubnaheennan oo xaaraanta aynu u adeegsanno waxa uu shaacirkii lahaa yaa raadiyan bisihaami laxdi mujtahidan anta alqatiilu bimaa tarmi falaa tusibii war ninkan raallida ka ah leebabkaa u ganaya ee daymada iyo aragga xaaraanta ah ninka raallida ka ahow aragga xaaraantii waa leeb sunood ganayso taa ninka raalli ka ahow anta alqatiilu bimaa tarmii falaa tusibii ka waxa uu leebka u ganaya ka u dhimanaya waa adiga ee halka aad tooganaysa hala heli macnaha xumaantaad doonaysa indhaha haddaad la hesho leebkaa suntii halkuu kusoo noqdaa waa wadnahaaga cid kale waxba yeeli maayo وفي مسلم من حديث جرير أنه سأل عن نذر الفجاء فقال اصرف بصرك مسلم waxaa ku sugan xadiiثu jariir inuu rasuulka weydiiyey aragtida sida kadiska ah xaaraanta kaaga dhacda adoon u qasdin ayaa xumaan ishaadu ku dhacday taasuu yihi rasuulkii allow ka waran markaasuu yihi isrif basarak araggaaga kadu marka hore hadday kaaga dhacday marka dambe ka laab oo ha eegin وفي المسند والسنن من حديث بريدة والحديث في صحيح الجامع للإمام الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي يا علي لا تطبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الثانية وعو رسولك إلى عليو أركتدا أركتدا كلها راعين وهكذا بقين markay meel xun kaaga dhacdo ta dambe ha ka dabageyn ilaa inta hore umaad badheedhin laakiin ta dambe waa qasad ha ka dabageyn arag labaad faina laka aluulaa walaysat laka ahaaniya waayo ta horaad leedahay oo kuuma qoree waa lagaa cafiyey ta labaadse kuuma sugna oo way kugu qorantahay haddaad ku celiso kulu اlxawaadiثi mabda'uha min الnadari wamucdam الnaari min mustasgari الsharari kam nadraة facalat fi qalbi صaaxibiha ficla الsihaami bilaa qawsi walaa watari wاlmar'u maadaama daa cayni yuqalibha fi acyuni الnaasi mawquuf calى khaطri ysuru naadirahu maa dara khaaطirahu laa marxaba bisuruuri caada bidarari waxa uu shaacirkaasina lahaa kulu اlxawaadiثi mabda'uha min الnadari balaayo o dhammi aragga xaaraantuu ka bilaabmaa nadarkaas tv-ga iyo mobilkaa la daawanayo balaayada laga daawanayo balaayo o dhammi araggaa xaaraantay ka bilaabmaysa wa mucdamu naari min mustasgari sharari naarta xooggeeduna waxa buu ka yimaadaa xumaanta la yaraysto waxaa la isleeyahy waa wax yar ayaa isbiirsanaya laa taxqiranna sagiiratan ina aljibaala min alxasaa dee dembi ha yaraysanin buurahaad aragtayba dhagaxaan iyo quruuru xusutagunbay ka kooban yihi waxau yihi kam nadratin facalat fii qalbi saaxibiha ficla sihaami bilaa qawsin walaa watari fara badanaa aragti yacnii saaxiibkeeda qalbigeedii ku samaysay ficilka uu sameeyey leeb la ganay oo kale waayo aragga xaaraanta ah ee aada meel xun ku eegtaa waa leeb aada gantay oo weliba wadnahaaga aada ku dhufatay wاlmarءu maa daama daa cayni yuqalibuhaa fii acyuni الnaasi mawquuf calىa khaطri ruuxuna inta uu indhihiisa meel walba ku rogrogaye uu eegaye aan yacni indhihiisa aanu xumaanta ka dabrin ee uu meel walba ku fiirinayo waa nin khatar iyo halis daaqaya yasuru naadirahu maa dara khaaطirahu waxa ishiisa faraxti gelinayuu ka helayaa waxa qalbigiisa dhaawacaya ee dhibaya laa marxaban bisuruurin caada bidarari wax la soo dhowaysta maaha farxad dhibaato ay ka dambayso ku dhexalsiisa dhib waqul lilmu'miniina yaguduu min absaarihim wayaxfaduu furuujahum dalika adkaa lahum ina allaha khabiiru bima yasnacuun waqul lilmu'minaati yagdudna min absaarihina wayaxfadna furuujahun ilaahay subxaanahu wa tacaala mu'miniinta iyo mu'minaadka isagoo amar siinaya waxa uu yidhi waxaad ku tidhaha nebi allow kuwa mu'miniinta ah ha ka laabaan indhahooda xaaraanta xubnahooda tarankana ha ilaashadaan rag iyo dumarba intaa u sheeg waxaa la hormariyey kadulbasar indhaha in la laabo waxaa lagu xijisiiyey xifdu lfarji xubinta taranka in la ilaaliyo waxay astaan iyo daliil u tahay xubinta taranku waxay ku ilaashamaysaa inaad indhahaaga ilaaliso ninkii ishiisa ilaaliyaa ibtiisana ilaaliya laakiin ishaadii meel walba haddaad ku fasaxday dee waxa weeyaan xubintii tarankana xaaraan ka xakamayn kari mayse maanta markaad sabirteed berri sabirteed saan dambe sabirto maalinta dambe naftu waxay ku odhanuun waxaana daawanayso bal hadda soo tijaabi gooraad halaagsanto meel aad ka soo noqota aanay jirin ayaa waxa weeyaan ad calaacali man alaqa naadirahu atcaba khaairah waxaa hore loo yidhi hadal xikmad ay ku dheehan tahayoo ninka indhihiisa hoggaanka usii daayaa qalbigiisa waa dhibay waayo waxaad aragto horta ma wada gaadhi kartaa dadka kuwa ugu macsiyada badan leh haddana gaadhuunbuu haynayaa ilaa intay naftu ka baxayso marka nin indhihiisa dabri waaye oo hoggaanka usii daayey waa nin qalbigiisii dhibay oo dhibaateeyey wannadaru sahmun masmuumun min sihaami ibliis aragga xaaraantuna waa leeb sun ah oo leebabka ibliis ku shaqaysta kuwa ugu khatarsan ah alam tara ana alcayna lilqalbi raa'idun famaa ta'lafu alcaynaani falqalbu aalifu miyaanad ogeyn inay ishu qalbiga ceelalya u tahay sahan marka waxay ishu la qabsato unbuu qalbiguna la qabsanaya uu oggolaanaya macnaha qof ishiisa ilaalin waaye dee waxa weeyaan xumaan iyo xaaraanna ka dhowrsoonaan maayo sababta labaad ee ka mid ah asbaabta zinadu alkalaamu maca annisaa in haweenka ajnabiga kaa ah een xalaasha kuu ahayn ooridaadii aan ahayn maxaarimtaadiina aan ahayn in la iska fudaydsado la hadalkooda iyo haasaawahooda iyo hadalkooda wax fudud in laga dhigto maanta aafadan laynagu sallidee moobilkan qof walba uu sitaa muxuu sahlay dee dadkii aan isba gaadhi jirin hadh iyo habeen inay halowdaasun is hayaan halowda haatifkuna oo waxaa lagu halaagsamay ogaada weliba dhallinyarta halka dadkii laga soo galay wadaad iyo waran le allahayna ilaaliye oo baalkaa jawaalka ah la yidhaha ama moobilka waxaa loo baahan yahay marka ruuxu inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala ka cabsado ruuxa dumarka ah ee xaaraanta kaa ah ee ajnabiga ah yacni waxa weeyaan dee wixii dan iyo daruura tidhaahda mooye in aayar la yskala hadlo saacado dhan la yskala hadlo wax diintu ay ku bannaysay ma aha waayo waxaa ka dhalanaya shaydaan baa kugu lamaan adiga iyadana shaydaan baa ku lamaan yacni maanta markaad wada hadashaan eed berri wada hadashaan eed saan dambe wada hadashaan maalinta dambe shaydaanku dee shuqulkiisii iyo shaqadiisii xumayd ayuu bilaabaya naftaaduna waa daciif oo dhallinyartu shahawaadka way u nugul yihiin marka marka hore naftaada haddaanad ka dheerayn marka dambe kama dhowrsan karays ilaahay waxa u ihi subxaanah زuyina للناasi xb الشhahawaaت min النsاء والبنين والqناaطيr المqنطرة min الذhب والفiضة والkhayl المswمة والأنعاam والxrث ذlika mataac الحayaaةi الdunya والlah عindh xusن الm'aab ilaahay جala شhaأnu aayaddan wuxuu ku sheegay yaعni dhaldhalaalkii adduunyadee laynoo qurxiyey waxyaabo badan oo ka mida ayuu ku sheegay oo alla waxa uu yidhi dadka waxa loo qurxiyey shahawaadka jacaylkooda waxa naftu ay doonayso inay jeclaadaan o ay ku tacalluqaan waxaasa loo qurxiyey dabeed shahawaadkii baa la tiriyey oo haweenkii inamadii xoolo badan oo la urursado dahabkii dheemantii fardaha la qurxiyey nimcoolaydii geelii adhigii lo-dii zaracii iyo beerihii adduunyadii oo dhan baa la sheegay dabeed waxaa la yidhi daalika mataacu lxayaati dunya ha ku luguy waxaa la soo sheegoo dhami dahab iyo fida iyo nooc kaleba waa raaxo adduunyo oo aan yacni waxa weeyaan dee lagu waaray laakiin halkaa hantidii waa halkee wallaahu cindahu xusnu lma'aab ilaahay agtiisay taallaa marjic iyo meel wanaagsan oo loo noqdo oo jannada ah shaahidka aayaddu waxa uu yahay zuyina linnaasi xubu shahawaat shahawaadka hadda waxaa loogu soo horumariyey haweenkiiyo ogow xubu shahawaat min annisaa haween baa loogu soo horreysiiyey waayo iyagaa fitnadoodu ugu darantahay adduunyada faاtaquu dunya waاtaquu الnisaa faina awala fitnati bani israa'iila kaanat fi الnisaa nabigu muxuu inagula dardaarmay war hooya adduunyada iska jiro oo iska ilaaliya ha ku fidnoobina hadda haweenku adduunyadun bay ka mid yihiin haddana gaar buu u xusay maadaama iyagu ay ugu dhibaato badan yihiin waاtaquu الnisaa haweenkana iska jira halkana shahawaadkii adduunye oo dhan dumar baa ugu horeeya waxa weeyaan badrudiin alcayni fii cumdat اlqaari mujaladka labaatanaad safxada siddeetan iyo sagaal xadiidkii ma taraktu bacdii fitnatan adara cala الrijaali min الnisa markuu sharxayay waxau yihi wayashhadu lahu qowluhu caza wajal aayaddan uu markaas soo qaatay markaasaa waxau yidhi faqadamahuna calىa jamiici shahawaat haweenka shahawaadkii oo dhan baa laga horreysiiyey liأnna almixnata bihina acdamu اlmixan calىa qadri اlfitnati bihin waayo imtixaanka iyaga lagu imtixaaman yahay waa mixnada ugu weyn oo fitnada lagu fidnoobayaa fara badan haweenka nebiguna salى اllahu عalayhi wasalam wuxuu yihi kama fi صaxiixayni min xadiidi usamata bni zayd ma taraktu bacdii fitnatan adara calى الrijaali min الnisa waxa uu rasuulku yidhi dabaday kagamaan tegin fitno ragga kaga adayg iyo culays badan fitnada haweenka yacni waxa uu nebi moxamed yidhi dabaday fitno ragga kaga daran kamaan tegin dumarka akbaru fitna rag looga baqaa waa inay dumar ku fitnoobaan walidaalika ayaa nebigu salى اllahu عalayhi wasalam wuxuu yihi kama fi صaxiixayni min xadiidi abi saciid ma ra'aytu min naaqisaati caqli wadiin adhaba lilubi الrajuli اlxaazimi min ixdaakun maan arag yacni kuwo caqligooda iyo diintooduba ay dhiman tahay waa dumarka ah oo caqliga iyo diintaba nuqsaani kaga jirto oo haddana ka bedeli og ninka ragga ugu ad adag arrimihiisa ee xaasimka ah haddana ka bedeli og oo ninka rag ugu adag arrinkiisu ugu adag yahay ruux dumarun baa ka xoog badinaysa ilaahayna subxaanahu wa tacaalaa isaga oo ku tilmaamay shaydaanka dhagartiisa iyo shirqoolkiisu inuu daciif yahay ina kayda shayطaani kaana daciifan ayaa haweenka uu yidhi ina kayda kuna cadiim dhagartiina iyo shirqoolkiinu waa wey marka ma sahlana dhagartooda iyo shirqoolkoodu marka haweenka fitnadoodu sidaa u fara badan tahay waxaad ku badbaadaysaa hadalkooda iyo mucaamaladooda inaad ka dheeraato wixii dan iyo daruura ay keensata mooyaane intaana calaa qadri alxaaja hadba inta xaajada iyo danto iyo muraadku uu ku siman yahay ku ekow ha ka gudbin oo ha dhaafa waa sida aad kaga badbaadi karto waxa weeyaan inaad halaagsanto oo xadhigga shaydaanka iyo zinada aada ku dhacdo ilaahayna subxaanahu wa tacaala waxauu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu llaha waquluu qowla sadiida kuwa iimaanka laga helayo ilaahay ka cabsada hadal wanaagsanna dhah oo ku hadla saxiixaynkana waxaa ku sugan xadiidu abi hurayra inuu nebigu yihi salى allahu alayhi wasalam man kaana yuuminu biاllahi walyowmi alaakhiri falyaqul khayran aw liyasmut ruuxa allah iyo maalinta qiyaame rumaysani khayr ha yidhaahdo ama afkiisa ha haysto ha iska aamuso shaacirkii xakiimkaana waxa uu yidhi idaa lam tajid qowla صaxiixan taquluhu fasamtuka can gayri sadiidi sadaadu idaa lam tajid qowla sadiida taquluhu fasamtuka can gayri sadaadi sadiidu yacni haddii aada weydo hadal wanaagsanood ku hadasho ka xun inaad ka aamustaa hagaag iyo wanaag ah marka alkalaamu maca annisaa halka loo dhintee loo baaba-ay waa in la sahashado la fudaydsado hadalkii haweenka qodobka saddexaad alikhtilaadu bayna alrijaali waannisaa isdhexgalka xaaraanta ah ee haweenka iyo ragga ha noqoto goobaha tacliimeed ee waxbarasho ha noqoto waxa weeyaan meelaha shaqada iyo camalka iyo xafiisyada inanka iyo inati inay dhinaca isku qabtaan oo ay is-ag fadhiistaan iyagoo dhallinyar ah oo xilligii shahwadooda iyo baahidoodu ay ugu daray taagan haddana in meel la isugu keeno la yidhaahdo isag fadhiya wax wada dhigta ama waxda barta ama secreteer baabay u tahay oo ninkii meel fadhiyaba xukayntiisi waa inan yarba ag fadhida waxaad moodaa raggii in laba waayeyba cid secreteer iyo xukayn noqota waa meelaha mafaasidu ay ka imanayso ilaahayna subxaanahu wa tacaala waxau yihi waidaa sa'altumuuhuna mataacan fas'aluuhuna min waraa'i xijaab halka laga gaadhsiiyey sida loo kala dhowrayo labada jinsi labadan jinsi horta labadaba ilaahay baa abuuray ragga iyo dumarka allihii abuuraa kala durkiyey oo kala dheereeyey oo cibaadada wax ka khayr badani miyuu jiraa haddana ragga waxaa la yidhi khayru sufuufi rijaali awaluha wa sharuhaa aakhiruha safka ragga waxaa ugu khayr badan ka ugu horeeya waxaana ugu shar badan ka ugu dambeeya haweenkana waxaa la yidhi khayru sufuufi nisaa'i aakhiruha wa sharuhaa awaluha safka haweenka markay haweenkii masaajidka kusoo tukadaan ka ugu dambeeyaa ugu khayr badan kan ugu soo horeeyaana waa ka ugu sharka badan leh culimmadu waxay ku sababeeyaan kan ugu horeeyaa dumarka wuxuu ugu shar batay waa ka xaggii ragga ugu soo dhow axaadiidta nebigu waxay ku ansaxday inuu nebigu haweenka amray marka salaadii laga soo baxo masjidka inay ragga dib uga joogsa uga joogsadaan istaakhirna can irijaal idinmana sugna ayuu nebigu yidhi an taxquqna ariiq waddada bartankeena inaad inaad martaane dhinac waxa weeyaan ka mara ragga haweenkii saxaabadu siday gidaarkiiyo dhinaca isugu leexinayaan ayaa xijaabkooga gidaarada iyo waxa weeyaan ay qaybsan jirtay oo ay ka jeexi jirtay bal nebigu salى اllahu عalayhi wasalam wuxuu tilmaamay haweenka wabuyuutuhuna khayru lahun laa tamnacuu ima allahi masaajid allah addoommada ilaahay ee dumarka masaajidada hadday doonaan ha u diidina laakiin guryahoodaa u khayr badan oo jumca iyo jamaaca midna waajib kuma aha si aan fitno iyo dhib ugu dhicin marka cibaadadii baa la kala soocay innakana shaqadii bay isku jiraan oo waxa weeyaan tacliintii bay meelo badan isku jiraan oo waa la fudaydsaday ilaahay markaa waxa uu yidhi waidaa sa'altumuuhuna mataacan fas'aluuhuna min waraa'i xijaab markaad wax weydiinaysaanee dan iyo muraad aad u yeelataan dumarkii xijaab gadaashii wax ka weydiiya waxaa kaloo rasuulku yidhi salى اllahu عalayhi wasalam kama fi صaxiixayni min xadiidi cuqbata bni caamir إiyaakum wاdukhuula calى الnisaa qaala rajulu min alansaar afara'ayta alxamwa ya rasuula allah qaala alxamwu اlmowt nebi moxamed wuxuu yidhi war iska ilaaliya idinka iyo dumarka inaa u gashaan dumarkan aayaruun daf la ysaga odhanaya guryaha loogu gelayo nebigu wuxuu yidhi war iska jira oo iska ilaaliya nin ansaariya kaco wuxuu yidhi rasuulkii allow bal dumaashiga ka warran dumaashigu yacni waa qariibu zawj waa qaraabadii xagga ninka ka soo jeeday walaaladii iyo ilmaadeeradii ee gabadha dumaashiya u ahaa bal kaa ka warran nebigu wuxuu yidhi kaasi waa dhimashaba waa geeri isagu nololba ma aha culimmadu waxay ku fasireen waayo ninka ajnebiga een reerka ka midka ahayn il gaaraa lagu hayaayo hadduu soo galo war muxuu doonayaa la odhanaya laakiin ninka walaalkii inaadeerkii qaraabadiisa yaa isweydiinaya saacaduu doonu u gelaya dee haddaanu ilaahay ka cabsanayn wuu fasahaadin karaa marka waxa u yihi kaasi isagu waaba dhimasho iskaba daa hadalkiisa innakana waaba biyaha u soo dhig oo u gogol oo waxa weeyaan u khidmee islaantii baa u shaqaynaysaba odaygiina ma joogo yacni khalwadii iyo in laysku gaar noqdo iska dhowri mayno waxaa laga yaabaa dad fara badan inay idhaahdaan dee dhaqanki iyo acraaftu way kala duwan yihiin maxaa ka ka macnaa dhibaata ma jirto laakiin xaqiiqadu waxay tahay dhibaata waa jirtaa waxaanay ku jirtaa had iyo jeer sharcigu wuxuu ina amrana taasay dheeftu inoogu jirtaa waxa sharcigu inoo diidana dhibaata inoogu jirtaa haddii hore aynuu odhan jiray dhibaata ma dhacaysana dee iminka zamankaynu nool lahay wax badan innakaaba ka markhaati ah dadkii maxaarimta ahaa dhexdooda ayaa qaarkood dhibaatooyin ka dhacaan marka xaqiiqadu waxa ay tahay ilaahay sharcigiisa haddii la khilaafo fartaa dhexda laga qaniinaya maxaa ka macnaayee qalbigeenna hagaagsantii waa la ysaga dambaynaya imaamu abaraani waxa uu soo saaray xadiidu cabdillaahi bni camar wa huwa fii saxiixi tarkiib inuu rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam mathalu aladii yajlisu calaa firaashi lmugiiba mathalu aladii yanhashuhu aswadu min asaawidi yowmi alqiyaama waxa uu yihi ka ku fadhiisanaya furaashka gabadhii laga maqnaa waxa uu la mid yahay ninay hiigayaan oo ay cunayaan abeeso ka mida abeesooyinka maalinta qiyaame ciyaadan billaah waa nin abeeso abeesooyinkaa maalinta qiyaame gaalada lagu cadaabayo lagu ciqaabayo ay cunayaan oo kale uu ka dhigan yahay cuquubada iyo cadaabka ficilkaa ka dhalanaya dartii innakana waxa weeyaan ninkii oo maqan way nala fududahay in layska tago oo layska fadhiisto oo furaashkiisii layska waxa weeyaan la yska fadhiisto sababta afraad ee min asbaabi الzina alkhalwaة biاlmarأa haweenaydii in lala gaar noqdo xataa qur'aan haddaad u dhigayso haddaad leedahay xataa waxa weeyaan dersi baan u dhigayaa ha la gaar noqonin kitaabka qur-aanka haddaad u dhigayso shaydaanka haddana wuu kugu lamaan yahay marka khalwo waa inaad iska ilaaliso صaxiixeynka waxaa ku sugan xadiiث بnu cabaas inuu nabigu yihi slى الlahu عalayhi wasalam laa yakluwana axadukum bimraأaةi ila maca dii maxram ruuxna yuu haweenay ajnabi ka aan la gaar noqonin ilaa maxramkeedii oo la jooga mooyaane waxaa ka mid ah asbaabu الzina aلsafaru biduuni maxram haweenku maxram la-aan meel walba inay maraan صaxiixeynka waxaa ku sugan xadiiث بnu cabaas ana الnabiya slى الlahu عalayhi waslama qaal walaa tusaafir اlmarأaة ila maca dii maxram faqaala lahu rajulu ya rasuula allah ina imra'atii kharajat xaajatan waini اktutibtu fii gaswati kada wakada qaala اnطaliq faxuja maca imra'atik rasuulku waxa uu yihi haweenaydu maxram la-aan yay safrin oo socotaynin nin baa yidhi rasuulkii allow aniga haweenaydaydiina xajkay u baxday anna jihaadkaa laygu qoray maxaan yeelaa waar wuxuu yidhi jihaadka isaga hadhoo orodoo haweenaydaada la xaj haddee labaduba cibaaday u anbabaxayeen cid haddii loo fasaxayo kuwaasa loo fasixi lahaa waxaa ka mid ah asbaabu zinaa musaafaxatu nnisaa haweenka in la gacan qaado raggaa waaweynay iskas intay soo xayitaan haweenaydii gacan qaadaya iyo dhallinyartaba yacni qofkii dumarka ajnabi hadday kaa tahay waa kaa xaaraan iminka haddaad gacanta laabato waxa weeyaan dee iminka wax badan waa lasoo fahmayaa laakiin marka gacanta la laabtay waxaa loohan jira warma waxdadiiba laakiin waxa weeyaan ilaahay subxaanahu wa tacaala diintiisa ayna amartay in ragga iyo haweenka ajnabiga kale ah aanay isgacan qaadin dhaqan hore inoogu fududaa hadduu yahay dee sharcigeenna kuma bannaana rawa alimaamu طabaraani wالnasa'i min طariiqi moxamed ibn اlmunkadir ana umaymata dakhalat fii niswati tubaayic waxa uu imaamu طabaraani iyo nasaa-i ay soo saareen min طariiqi moxamed ibn munkadir in umayma ay soo gashay iyadoo haween la socoto rasuulka la baayactama soo ballan la gelaysa baycadii faqulna yaa rasuula allahi ubsut yadaka nusaafixka waxay yidhahdeen rasuulkii allow gacantaada soo fidi anu kula baayactanoonu ku gacan qaadne ile rasuulku gacanta ayuu ragga beecada kaga qaadi jiray iyo ballanta faqaala laa wallaahi inii laa usaafixu nnisaa walxadiidu fi lbukhaari waxau ihi maya wallaahi anuu haweenka ma gacan qaado markaa beycada uu nebigu haweenka ka qaadaa waxay ahayd bilkalaam hadal laakiin ma gacan qaadi jirin ragga ayuunbuu gacan qaadi jiray bukhaarina waxaa ku sugan xadiidu caaisha inay tidhi maa masat yadu rasuuli اllaahi yada imra'atin qatu hayra anahu baayacahuna bilkalaam nebi moxamed gacantiisu weligii gacan haweeney ajnabi ka a ma taaban laakiin afka iyo hadal ayuu baycada iyo ballanta kaga qaadi jiray saxiixuljaamicana waxaa ku sugan xadiidu macqil ibni yasaar inuu rasuulku yihi salى اllahu alayhi wasalam lian yuطcana fii ra'si axadikum bimikhyati min xadiidin khayru min an yamasa imra'ata laa taxilu lah midkiin yacnii irbad xadiida madaxa in lagaga turqo ama lagaga taago laga geliyo ayaa u dhaanta haweeney ajnebi kaon xalaal u ahayn inuu aayar iska gacan qaado dadka qaar baa xishood yacni haddaad laabato waa lagula yaabi ayuu gacanta isaga fidinaya ha lagula yaabo in allaha laa yastaxyi min alxaq ma banaano dheh waxaa ka mid ah asbaabu zinaa almucallimu alfaasid macallinka xun ee guryaha inoo yaala tv-ga xumaanta laga daawado oo in fara badan iyagoon bannaankaba u bixin baradoodii ku baabi'iyey oo ku fasahaadiyey waxaan kusoo gebagabaynayaa altawjiihu athalith ee talada saddexaad waxay tahay dawaau alfawaaxish wa cilaaju alcisyaan alzawaaju alislaami dawada foolxumada fawaaxishda iyo cilaajka cisyaanka iyo dembiga yacni macaasidan shahawaadkan iyo zinadan fara badatay maanta waxaynu ognahay yacni bulshadeenna mustawaha ay zinadii iyo dhaqan xumadu ka maraysaa way fara badan tahay oo meele aan hore loo gaadhin baa la gaadhay yacni wax bannaanada isugula soo baxo oo gidaarada lagu arko hore caaday noogumay ahayn laakiin iminka waa dhacdooyin dhaca waxa sababayna dee wasaa'ilkan xun ee farabatay hadday t v tahay iyo hadday mobil tahayba haddaba waxa dawo iyo cilaaj iyo caafimaad u ah guurkii islaamiga ahaa in la dhiiri geliyo oo isaga la kobciyo kor loo qaadoon la adkayn oon la xanibin nabigu salى اllahu عalayhi wasalam arrintaa waa tilmaamay kama fi lbukhaari min xadiidi bni mascuud kuna maca اnabiyi salى اllahu عalayhi wasalama shabaaba laa najidu shay-a waxa ibnu mascuud uu yidhi nebiga ayaanu la soconnay annakoo ah rag dhallinyara oon waxba haysan fa qaala lanaa rasuulu اllah waxaa rasuulkii alle nagu yidhi yaa macshara shabaab man istaطaaca minkum اlbaa'ata falyatazawaj dhallinyartiiyay ruuxa idinka idinka mid ah ruuxa idinka idinka mid ah ee awoodi kara wuxuu ku guursado baa'adu waa alqudraةu calىa mu'an الzawaaj والnikaax yacni hawlihii iyo kharashaadkii guurka dee ruuxu inuu ka bixi karaya wey ila meher baa laga doonayaa oo masruuf baa laga doonayaa oo daryeelkii ooridiisa ayaa laga doonaya markaa nabigu waxau yihi ruuxa awooda yani takaaliiftii guurka ha guursado fainahu agadu lilbasri waaxsanu lilfarj waayo guurkaasi isha isagaa u laabitaan badan oo ruuxa guur xalaalo helaa dee xaaraan u hanqaltaagi maayo haddaanu fidnaysnayn wa axsanu lilfarj xubinta tarankana isagaa u ilaalin badanoo dee ruuxii shahwadii iyo wixii ku beeraaba xalaal buu ku haystaa waxa uu nabigu yihi waman lam yastatic facalayhi bisawm fainahu lahu wijaa ruuxa haddaba guurka kharashkiisii iyo takaaliiftiisii kari waayaa ha laasimo soomka waayo isagaa dhufaan u ah oo had iyo jeer marka soonka la badiyo dee qofka shahwadiisii hoos buu u dhigayaa ilaan cuntadan iyo cabitaankan badan ayaa shahawaadkii kordhinaya nebigu sala allahu calayhi wasalam xadiidkaa dhallinyartiiyo da-yarta wuxuu kula dardaarmay ruuxii awoodaa inuu guursado xadiid kale rasuulku wuxuu ku yihi kamaa fi saxiix iljaamici min xadiidi macqil bni yasaar tزwجu الwduud الwaluuda fainii mukaahiru bikm اlأmma ywma اlqiyaamة waxaad guursataan haweenka takalgacalka badan ee dhalmada badan waayo ummadahan maalinta qiyaamo idinku faanaya maanta gaaladu ummadda islaamka taranka way kala dagaalamaan oo kiniinkii kala korinaya cuna maray yidhaahdaan maray yidhaahdaan dhasha inta ayaan la dhaafin marba waxay noo keenaanba iyagu dhasha iyo taranka ummadda islaamku inay badato gaaladu way la dagaalantaa ilain ubadkan soo kordhaya waa cudud soo kordhaysa laakiin nebigu ummaddiisa wuxuu kula dardaarmay inay farabadiyaan taranka iyo dhasha waayo maalinta qiyaamuu ummadaha kale ugu faanaya rasuulku sala allahu calayhi wasalam farabadnaantiiyo ummaddu inay fara yeelato waa mid laynaga rabo rasuulku inagula dardaarmay waxaanay ku fara badanayaan guurka in la farabadiyo oo haweenkii mid iyo laba iyo saddex iyo afarba laga guursado sidaa darteed baa laynoogu baneeyey dee raggu waxa weeyaan afar haweena inay guursadaan haweenkuna wixii ilaahay baneeyey waa inay raalli ka noqdaan ragguna cadaaladii la amray waa inay dhowraan oo ilaaliyaan ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu amray dadka ubadka arrinkooda gacanta ku hayay waalidka kuwii aan reero lahayn inay u dhisaan oo u guuriyaan waana dariiqo dadkii wanaagsanaa lagu yaqaanay inay ubadkooda u dhisaan oo hablaha dadka wanaagsan ay u dhisaan oo inamadooda waxa weeyaan ay u guuriyaan oo ceeb ma aha ninka inan lihi dee ninka ahlukhayrka inuu u guuriyo innaka laakiin waxabuu is odhanayaa talo waxaa lagu odhanayaa muxuu la cararayaa ma iin bay leedahay waxba iyadoon lahayn oo ahlu khayr oo ahlu sharaf ah waa sharaf ay dadkii hore iyo saxaabadiiba ay samayn jireen inataada ninka saalixa inaad u guuriso adoon waxba kaga doonay maantana ninka caqliga lihi inatiisa nin gayaankeedu ahlu khayri haddii usoo geed fadhiisto inuu wax ugu dara mooye wax kale ka dooni maayo laakiin waa qofka dee caqliga leh ee waayaha maanta la joogo garanaya ka kale laakiin waxaa laga yaabaa adkeeda siduu isku hayo inay meel baas ka dhacdo kadalika inamadii yacni aabbaha saalixii hadduu awoodi karaayo inankiisa qaangaadhka ah ee waxa weeyaan zawaajka iyo guurka u hanqaltaagaya inuu u dhisuu u guuriyaa hadduu karayo waa sifo wanaagsan rabbi waxa uu yidhi waankixu اlayaama minkum wاsaalixiina min cibaadikum waimaayikum waxaad u guurisaan kuwii aan waxa weeyaan reeraha ama zawjka aan lahayn waxaa ayim la yidhaah man laa zawja lah alayimu man laa zawja lah ayim waa qofkii aan reer lahayn rag iyo dumarba waxaa la amray markaa awliyaa lumuurkii kuwii aan reeraha lahayn inay u dhisaan oo u guuriyaan waxaa weliba ilaahay ku gebagabeeyey o uu yidhi in yakunuu fuqara'a yugnihum allahu min fadlih dad baa xoolo badan inay dhaqdaan uun ka fakeraye hadday caydh yihiin ilaahay baa deeqdiisa iyo fadligiisa qani kaga dhigi doona waayo wallahu waasicun caliim ilaahay deeqdiisu waa ballaadhanta mas'aladaana dadku waa bayna alifraadi waltafriid kuwa ku talax tegay iyo kuwa ka gaabiyey kuwa ku talax tegay waxa weeye kuwa yacni ninka laga yaabo inuu yidhaahdo intaa adoo gaadho oo intaasoo guri dhista oo intaasoo gaadhi hela oo intaasoo adduuna isu keena mooyaane ha guursan dee xaggii awooddii iyo kartidii guurka wuu ku talax tegey waxa weeyaan ka yidhaahda waxa weeyaan mar haddii guurkii lays amray iska guurso isagoo meelu geeyaba aan hayn ama aan waxa weeyaan masruufkeedaba aan karayna dee wuu ka gaabiyey waxa matluubkuna uu yahay waa wasadun bayna alamreyn dhexdhexaad in lagu talax tagana ma aha in laga gaabiyana ma aha ruuxa gabadhii wuxuu ku mehersada heli kara nolosheeda iyo masaariifteedana ka adag adduun kaleba yaanu lahaane ilaahay baa adduunka bixiye waa in waxa weeyaan lagu dhiirigeliyo oo garab iyo gaashaanba loo noqdo laakiin haddii aanu heli karaynba meherkeedii iyo masruufkeedii dee ilaahay waxa uu yidhi markaa waliyastacfif aladiina laa yajiduuna nikaaxan xataa yugniyahum allahu min fadli yacni ha dhowrsoonaadaan kuwa aan waxay ku guursadaan heli karayni ilaa waxa weeyaan ilaahay fadligiisa uu ka qani yeelayo hodan uu ka dhigaayo walaalayaal waxa gunaanadka iyo gebagabadu ay tahay daayarta iyo dhallinyarta sharafta badan waxaan kula dardaarmayaa fursaddaa dahabiga ah ee qiimaha badan ee alla uu siiyey iyo cumrigaa muhiimka muunadoodii ah ee wakhtigii ugu muhiimsanaa ah inay ilaahay cibaadadiisa ku camiraan waacbud rabbaka xataa yaatiyaka alyaqiin inay cibaadada ilaahay daa'imaan ay joogteeyaan waayo nebigu sala allahu calayhi wasalam cabdillaahi bnu camar muxuu ku lahaa yaa cabdallah laa takun midla fulaanin kaana yaquumu leyla fatarak waxaa laynoo abuurtayna waa cibaado wamaa khalaqtu ljinna waalinsa ila liyacbuduun waxaa naftayda iyo nafihiinaba kula dardaarmayaa oo gunaanadka iyo khaatimada iyo gebagabada aan ka dhigayaa cumrigaa qiimaha badan ee alla uuna siiyey ee weliba aynu marayno marxaladii ugu muhiimsanayd ilaahay aynu ku caabudno eeyaynaan ku caasiin wafaqa allahu ljamiic limaa yuxib wayardaa wsala allahuma wslm cla nabiyina muxamed wcala aalihi wasaxbihi waslem walxamdu lilaahi awala waakhira walaalayaal haddaad rabtaan inaad ogaataan duruusta cusub muxaadarooyinka cusub dowladaha cilmiga ah ee ka dhacaya adduunka waxaad soo booqataan www dt manhaj online com